almujarada khaaliska ahaa ee ka dhal ama ka saafiga ahaa axaadiistii kale xasan iyo daciifba si kutubi mustaqila kutub mustaqila sida bukhaari iyo muslim oo kale laakina hunaaka meesha waxaa kasiiran kutuban kutub yaktaru uu badnaanayo fiiha dhexdeeda uu ku badan yahay wujuudulxasani xasan heritaan xadiisulxasani xadiidka xasankaa heritaankiisa lagaba helaa wa min asharihadi lkutubi kutubta kuwa ugu mashhuursan waxaa kaga mida jaamicu tirmidiy almashhuuri bisunani tirmidiyi fa huwa isagu aslun asal buu u yahayba fii macrifati alxasani xadiidka xasankaa garashadiisa asal buu u yahay oo ah masaadirtiisa ra-iisiga watirmidiyu tirmidina huwa aladii shaharahu xadiidka xasankaa kii shuhreeyey magaciisa ku badiyey aada sidee ku shuhreeyey weeye fii hada alkitaabi wa aktara min dikri badsadayna sheegidiiso had iyo goor waa tan xasan ama xasan iyo saxiixbada socda aan kitaabkii ku arkayna ama xasan iyo qariib oo dee ninka shuhureeyeyba xasanka ee badsaday dikrigiisa badiyey marka leega kitaabkiisa weeye tirmidi oo bal markaa kitaabka tirmidi baa meelaha ugu horeeya ee wax badan oo xasana aan ka helayna kaba mida laakiin yambaqii waxaa habboon buu leeyahy atanabuhu in loo baraarugo ilaa ana nusakhahu nusakdiisii takhtalifu inay iskhilaafaysa fii qowlihi qowlkiisan xasanun saxiix iyo wanaxwi wacalaa daalib alxadiidi xadiidka ninkii dalbaya waxaa korkiisa alcinaayatu inuu u cinaayoodu ihtimaamo biikhtiyaari nuskhati nusqa doorashadeed almuxaqaqati la taxqiijiyey waalmuqaabalati laguna saxee la qaabiliye calaa usuulin usuul muctamadatin usuul dee khadiya oo la ictimaadsado nuskhadii lagu saxay ee la qaabiliyey ee muxaqaq ahay taa inuu doorto waxaa halkan ujeedadu ay tahay kitaabka nusqooyinkiisa barhkood baa iyagoo xadiidkan yidhi xadiidun xasan nusqo kalena lagu arkayaa iyagoo yidhi xadiidun xasanun saxiix tan baa iskhilkhilaafta oo ujeedada nusqooyinka oo dhami dee si adigu aada u daqiiqa isuma waafaqsano iskhilkhilaafyaa dhaca dee waana nusqooyinkii farta ahayd waxyaale kaba yimi marka waxay tahay ruuxu bal inuu aada isaga hubsado nusqo aada loogu kalsoonaan karo oo dee musaxaxaha oo muxaqaqa ama muqaabala calaa usuulin khadiya muctamada inuu taa doorto kolleyna dee dabacaad kala duwan way jiraan malaa dee waanay dhammaanee dabcada ugu mudnaan lahayd oo ilaa toddoba nusqo ayuu dee ictimaadsanayuu isqaabilinayuu isku saxayay oo dabcadan waxa weyaan muxadidkii waqtigiisii axmed shaakir uu isagu taxqiiqeeda leeyahay ee laakiin labada mujalladee hore markuu dhameeyey ayuu sheekhu kaba dhinto kitaabka ma dhammayn dabaca qolooyin kale oo adigu ayaa saddexa mujalladee kale isugu tegay oo dabcada uguba roomba dabacaad kalena way jiraanba markaa iskhilaaf baa jira oo kolley markaa xagga marka la eego sifaynta axaadiisiga waxaan laguma sifaynayo markaa taasay tahay in loo baraarugo dee horena culimadii horeba way ku baraarujin jireen taasa sunanu abi daauud waxaa kaloo ka mida masaadirtaas xasanka sunanu abi daauud faqad dakara wuxuu sheegay fii risaalatihi risaaladiisii ilaa ahli makata reer maka uuba diray waa risaalo gooni bay u madbacaysan tahay weliba dabacaad kala duwan bay ku madbacaysan tahay oo dhowr goor waa la madbaceeyo weliba dee dad in kala duwan iyagu markaas dabcadeeda lahaayeen ama taxqiiqeede waraaqdiisa ama risaaladiisii uu reer maka u diray baa waxaa ku sugnaa kitaabkiisana waa ka hadlayay annahu yadkuru inuu sheegayo fiihi kitaabkiisa dhexdii waa sunantee asaxiixa xadiidkii saxiixa ahaa ayuu ku sheegayaa horta wamaa yushbihu wayuqaaribuka saxiixa aada ugu dhow ee shabaha iyo kuba dhowna waa sheegaya wamaa kii xadiidkii kaana uu aaday fiihi isaga dhexdiisa wahanun dacfi shadiidun daran bayanahu wuxuu sheegay inuu caddaynayo oo wuxuu yidhi wixii dacfi aada u adag ku sugan yahay kama aamusaye waan caddayn cibaaradan haddii aanu wahnigu aada u adkayn mafhuumkii muxuu noqon inuu ka aamusi karo oo isagoo wahnigii aan badnayn uu kaba aamusayo waayo wahnigii adkaa ayuu yihi waan caddayn doonaa kaa kama aamusayo wamaa lam yadkur fiihi shay-an waxaanu waxba ku sheegin oo ujeedadu uu ka aamuso waa halkan suku abi daawuud baa ka aamusayda aan aragna hadiyo goora aanu waxba sheegin oo wuxuu raaciyey jirin xadiidkii intuu wariyey un saa kuba dhaafo fa huwa saalixun dee waa saxiixigii waa kan yihi waan sheegaya dacfigii aada u adkaana uu caddayn markaa ku ka aamusaa saalix weeye waa soo badan lafdiga saalixna dee saalixun lilxuja waanasay in badani kuwa fasireen oo de ay markaa sukuudka abi daa-uudna xadiidka xasannimadiisa u xujaystaan oo de xuja usoo badaan saalix waxaa kale noqon kartaa saalix lilictibaar waa wax dee ictibaar geli karo oo dee shaahid iyo mutaabaco iyo waxyaalo adugu dee wax lala eegi kara axaadiis kale lala eegi karo oo haddii wax kaloo xoogeynaya la helo ama uu isagu xoogeynayo markaasaa lagu qaadan karo taasna laftigu ixtimaalaya fa binaan calaa dalika haddaba wuxuu leeyahay sheekh hadalkiisaa uu yidhi wixii aan kaba aamusay saalix weeye isagoon taa ku binaynayno idaa wajadnaa haddaan hello fiihi abi daa-uud xadiidan xadiid aan hello lam yubayin aanu caddayn huwa isagu dacfaw dacfigiisa aanu caddayn oo dacfigiisa aanu caddayn walam yusaxixu aanu saxiix yeelin axadun axad min alaimati almuctamadiina imaamyadii la ictimaadsanayay ka midna aanu saxiix yeelin fahuwa xasanun cinda abi daauuda xadiidkaas waxaan ku tirinaynaa abi daauud agtiisa inuu xasan yahay kale waa masalo kalaam dheer isaga baahan laakiin tad odhanayna waxa weeye dee san culima haba yidhaaheen laakiin waxaa la helayaa dee tadbiiq ahaan axaadiis intay daciif tahay uu abi daawuud kaba aamusay axaadiisa uu ka aamusaano saxiix iyo xasan iyo daciifba way leedahay cibaaradan fahuwa saalixunna dee kuma cadown inuu saalixun lilxuja uu u jeeda saalix lictibaar walow dee uu ibnu kasiir soo naqliyo inay riwaayo fahuwa xasan timi oo hadday taasi sugnaata ay dee macnahan kuba cadaan lahayd laakiin dee tii badnayd waa tan fahuwa saalixun markaa laakiin axaadiista uu kaba aamusay kolkol wuxuu gaba aamusaa meel horu kaba soo hadlo markaasuu iskaba aamusay awqaadda qaarkeedna wuxuu gaba aamusaa dacfigeedu aad buu daahir uyo wax qarsoonba maaha taas buu kaba aamusaa kolkolna waxaaba dhici karta aamuskiisuu ka imanaya ikhtilaafa nusakho ama ime ikhtilaafa nusakh ma ikhtilaafa riwaayaat oo kitaabkan riwaayaadkiisa oo dhowr ah riwaayaadka qaarkood waxaa ku sugan kalaam aan kuwa kale kuba sugnayn oo isagoo riwaaya ka hadlaa riwaayada kale aan kalaamka kuba sugnayn bal markaa kolley ma aha waxa weeyaan wax aamuska abi daa-uud guud ahaanun inuu keenayo xasannimo taas keenaya maaha diraaso fiican oo xaafidnu xajar nukadkiisa kuba leeyahayna way jiraanoo uu soo diraaseeyo taas bal markaa taa aimada qaarkoodna xataa nawowi baa wuxuu idhi hasan xalayba sheegaynay sunanta abi daa-uud waxaa ku sugan axaadiid daahirata dacfi oo kaba aamusay oy tahay dee la arkana dacfigeeda daahirkaa la arkay inuu kaba aamuso arrintu ay tahay inaan aamuskiisuun la eegine sanadka la eego oo layskaba hubsado walow haddana imaamku san xalayba sheegnay axaadiistee uu isagu ama waqti inaanu helin ha noqoto ama wax kale aamuskaa uu keliya un uu dee ku xoogeeyey ay jiraan oo xadiidkan xalay soo hayne uu lahaa saaxibu raxiiq biisnaadin xasanna waa taan lahayn dee arrintu waxa weeyaan waa sukuudka abi daa-uud uu ka aamusay iyo mundiri oo ka dambeeyo kitaabkiisa ikhtisaariya laakiin wax kale oo imika halkan dee keenayay taas ama loogu xukumay may jirin taas buu cibaarada ugaba cabiray bal markaa kolley cibaaradan idlaaqeeda ma aha adugu insha allahu tacaala dee waqtiyada kale ama kutubta kale a wixii ziyaada aan ku arki doonaa sanu daara qudniyi faqad nasa daara qudniyu daara qudni wuxuu caddeeyey iyadna waxaa masaadirtii ka mida sanu daara qudni wa calaa kasiiri minhu walow kitaabka in badan oo daciifa oo daciif badan uu kuba sugan yahay laakiin haddana calaa kaiirin wuxuu caddeeyey in wax badan oo minhu xadiidka kaba mid a xasanka fii hada alkitaab ujeedada axaadiis badan oo kitaabka kuba sugan ayuu xasannimo ku sifeeya ou yidhaha alxasan wاlkutub اlarbacu uma tasunan lidara qudni min madinaati اlxasan cibaarada asaxiixu ligayri bal halkan xasankii guud baan kaga baxnay xasan lidaatihi imaka laba qaybood buu halkan inooga inoo soo sheekhu inoo soo naqlin mid waa saxiix ligayrih midna waa xasan ligayrihi o markaa waxaa inoo taab noqonaya markaan intaa dhammayno xadiidkii xujada ahaa maqbuulka ahaa saxiix iyo xasan labadiisii qayboodba way inoo dhammaanayaan tacriifuhu huwa xadiidkan saxiix ligayrihi la yidhaah alxasanu lidaati waa xadiidkan imakaan ka soo baxnay xasan lidaati idaa ruwiya haddii la wariyo min dariiqin dariiq aakhara kale mithluhu wax lamida laguba wariyo aw aqwى minhu amase koley daahirku haydaa ruwiya haddii la wariyo xadiidkii min dariiqin dariiq aakhara kale oo milihi dhe waan anigu iska kasrisanaya dariiqaa lamida aw aqwى kaba xoog badan haddii xadiidkii laguba wariyo kaas baa saxiix ligayrihi uu noqonaya wasumiya waxaa loogu magacaabay saxiixan ligayrih lianna sixata sixadii lam taati kama iman min daati sanadi sanadka xaggiisa iyo daatadiisa kama iman wainamaa ja-at way timi min indimaami kayrihi keyrkii ku biiritaankiisa uu kusoo biiray uu usoo dunmay lahu dee sanadkaa hore uu usoo dunmay ee uu markaa adkeeyey ayay xaggii kaba timi muxuu sheekhu inoogu tacriifiyey xadiidkan saxiix likayrihi la yidhaah waa xadiidkii horta xasan lidaati laakiin bal xadiidkaa hore aynu soo marray tacriifkiisa xasan lidaati haddii aan helo sanad labaad oo isagii la siman eeg mitri waa sanadkii markaa min dariiqin aakhira mitri waay sanadkii hore la mid ah bal waxa weeyaan oo dariiq isaga labaad oo kii hore la mid oo xadiidkii haddana lagu wariye aan helo ama dariiq kale oo kaba sii xoog badan oo xadiidkii lagu wariye aan helo xadiidkii markii hore aan xasanka nidhi xasannimadii sare uga kacayaayo saxiix buu noqonayaa laakiin sixadaasi wax isaga xaggiisa ka dhalatay in sanadkan shuruudii laga wada helay ma aha diritaankan sanadkale ku soo biiray ee uu xoogeeyo u soo dunmay ayay sixadani kaba dhalato sidaas baa saxiix likayrihi loo yidhi kan lidaati waa isagunbay sixadu kaba timi uma baahna wax kaloo taageeray kanna taageeridan ama sanadkan labaad baa quwo u keenay ee xadiidkii laguba wariyayoo taas buu maxasannimo intuu sare uga kacay saxiixnimo ku gaadhay misaalkan ku arki doonaa taa martabatu martabadiisii huwa isagu aclaa martabatan isagu mid ka sarreeya weeye xagga martabada uga sarreeya min alxasani lidaati oo xadiidkii xasan lidaatihi dee sare uga kacayna xasannimadii yaanu saxiix lidaatihi helkii gaadhinbe markaa waa ka sareeyaa xagga rutbada xasan lidaati waduuna saxiix lidaatihi laakiin saxiix lidaatihiina waa ka waabsan yahayoo dee sixada xaggiisa kama imane dariiqan labaad ama saddexaad ee uu kuba yimi ayay ka dhalatay oo markaa kaasna waa ka waabsan yahay saxiix lidaatihi xasan lidaatina waa ka sareeya meel u dhexaysa uu kuba sugan yahay markaa faa'iidadaas wuxun bay imanaysaa haddii tacaarud yimaado oo xadiid xasan lidaatihi iyo mid saxiix likayrihi iskaba hor yimaadaanoo la jamcin kari waayo ka saxiix likayrihi baa la horreysiinayaa martabadu inta badan maraatibtu halkaasunbay miisadeedu muuqataa iyo faa'iidadeedu mihaaluhu xadiidu moxamed ibni camrin can abi salamata can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaal lowlaa ana shuqa inan ay lowlaa makhaafatu ana shuqa inan dhibo cabsideed ama nicid aan nacaya haddaanay jirin calaa ummatii ummadayda oo wax mashaqo iyo dhibi ay ugu sugantahay anigu aan dee faro la amartuhum waan amri lahaa bisiwaaki cadayeesho cinda kulli salaatin salaad kasta baagteed oo macnaa amarku dee waa asalkiisa wujuub buu faa'iideeyey in amarkii kale nadbiga ahaba waan haynaa imikaba waa iska jiraa rasuulkuna dadka waa faray kaas eh ee waan ku waajibin lahaa weeye inay cadadaan markastay salaadu kacayaane laakiin dee iyagaan nacayaa mashaqadooda iyo dhibtoodaan nacayaaba bal xadiidka macnihiisa iska dhaafo xadiidkii maxaa ah warinaya waa tirmidi baa wariyey makasan ku wariyey moxamed ibnu camrin can abi salama can abi hurayra marka xadiidkan buu leeyahy waa xadiid xasan saxiix likayrihi ah kolley wuxuu u suubadaa xadiidkani saxiix lidaatiina mihaal buu u noqon saxiix likayrihina mihaal buu u noqon xasan lidaatiina mihaal buu u noqonaya xadiidkaa keliya ayuun baan saddexa mihaal kaba soo saari karna bal markaa waa kan eeg qaala ibnu salaaxi ibnu salaax baa wuxuu yihi فمحمد بن cمر محمد بن cمر بن cلقمة من المشهuuriina dadkii ku shuهroobay weeye بصدق run iyo وصiyaanaةi dhowrsooni ayuu ku shuهroobay waa nin dee صaدuuqa dhowrsoon cadaal ay u sugnaatay lakinahu laakiin lam yakun ma ahayn min أhli الإتقاani xifdiga aad u adag ee aad u fiican dadka u yeela ka mid ahayn ujeedadu waa nin cadaalad toosan ee ay u sugnaato fiican horta waa nin markaa صaduuqa xaggaasoo markaa cadli ah laakiin dadkii iyagu xifdiga fiican ee sare lahaa kamuu mid ahayn xataa dacafa ilaa ay daciifiyeen bacdum culimada bacdigood min jihati suu xifdi xifdigiisa xun xaggii oo xifdigiisa dee aada xifdi aada usii xunna ma ahayn laakiin xifdi xumaa jirto bacd alculamaa baa taas jaanibkaa iyagoo eegay oonu ahl litqaan heerkood gaadhsiisnay bay kuba daciifiyeen wahaqahu bacdum barhkoodna way tawsiiqiyeen culimadu lisidqi runtiis uu runsheeg ahaa iyo wajalaalatii weynidiisii xagga cadaalo ayay ku tawsiiqiyeen marka fa xadiiuu ninkan xadiidkiisu min hadi iljahi in xifdigiisiibaa hoos u dhacay waana ti aan soo marray fain khafa dabdu fahuwa alxasanu lidaati taas baynu kuba soo marray sharaxii nuqbe halkana u cibaarada inoogu soo qaateen ama nuqbe faxadiiu min hadi ljihati xasan marka ninkan xadiidkiisu xasan buu noqonaya dee ninkaasi ujeedadu xadiidkiisa uu isagu warinayo en wax kale aynaan eegin oo xoogeeyey dhinaca aynaan eeginba xadiidkiisu waa xadiid xasana marka xadiidkan tirmidi moxamed ibni camrin can abi salama can abi hurayra markaan eegno un sanadkiisaas xadiid xasan uu noqonaya waana xasan lidaati laakiin maxaa jira falama ndama marka uu ku soo biiray ee uu soo dunmay ilaa dalika waa riwaayadiisaas kwn kownuhu xadiidka aanshihiisa uu yahay ruwiya mid la wariyey min awjuhin ukhara wejiyo iyo duruq kale zaala bidaalika waxa suulay oo duruqdaa kale xadiidkii lagu wariyey meesha kaga baxay maa kunaa wixii aan ahayn naqshaahu kuwa ka cabsada caleyhi xadiidkaan ugaba baqanayno min jihati suu xifdi ninkan moxamed ibnu camr ibnu calqama ah xifdigiisa xun xaggii waxaan kaba baqanayno in khada ka dhaca ah oo xadiidkaanu sidanba ahaynba ayaa meeshii kaba baxday wanjabara bihi waxaa ku kabmay duruqdaa kale lagu wariyey daalika naqsu lyasiiru naqsigaa koobnaa sahlanaa ee ku sugnaa ee ninkan xagga xifdi xumidiisa ugaba yimi ayaa kabmay fasaxa hada isnaadu isnaadkani wuu saxiix noqday waltaxaqa wuxuu haleeluu gaadhay bidarajati saxiixi saxiixa darajadiisi oo markaa muxuu leeyahay bal markaan eegno tirmidi keliya inagoon wax kale la eegin oon eegno moxamed ibnu camrin can abi salamata can abi hurayra xadiidkaa marfuuca tirmidi un markaan eegno waxaan odhanaynaa waa xadiid xasana sababtuna dee moxamed ibnu camr ibnu calqama nin cadaala ay u sugnaato sidaa loo tawsiiqiya haba ahaadee xufaadii mutqiniintahay deerkoodii ma gaadhsiisna xifdigiisu aada uma adka saa daraaddeed xadiidkiisu xasan buu noqonaya laakiin maxaa jirta xadiidku dariiqaasun ma laha duruq kale ayuu leeyahay oo lagaba wariyey xadiidka abi hurayra lagaba wariyey duruqdaasna bal duruqdan waa duruq aada uga sareysa oo ka xoog badan dariiqan imakaan hayno haddaba markan xadiidkii oo bal masalan waxaaba jira oo xadiidkan wariyo bukhaariyo muslim ay kaba wariyeen abizinaad can alacrash can abi hurayrata dariiqaas ama sanadka ama dariiqaasay kuba wariyeen xadiidkii markan haddaba hadda mar kale aan tirmidun inagoo joognaa aan eegno in cid kaloo la warisay xadiidkii moxamed ibnu camrin kuba raacday ay jiraan dee ninkana waxaan ka baqanaynaa markii hore xifdixumadan lahay warbilo xadiidkani aanu hagaa uu xifdixuma ay timaadaa isaga ilow iyo khada ay kaba dhacan taasaan ka baqanaynay markaan aragna xadiidkoo dad kale ay warinayaan wixii baa meesha ka baxaya waxaan garanaynaa xadiidkii inuu xifdiyey oona ina waxba kaba dhicin xifdixumadiisa xaggii waxaanay ugaba iman ama nisyaan ama khada iyo waxyaalahaasi marka maxay noqonaysaa xadiidkii tirmidi waa la xoogeeyey dariiq kaloo weliba dariiqan ka sarreeya ayaa meeshii loo helaye inuu xasannimadii sare uga kaco saxiix ligayrihi tago oo markaa waxay noqonaysaa eeg marna waa xasan waa markaan tirmidi oo keliya eegeyno marna waa saxiix ligayrihi waa markaan xadiidka tirmidin aan haysano laakiin aan eegno in wax axaadiis duruq kaloo xadiidkii lagu wariyey oo xoogeynaysa ay jirto ama bukhaariiyo muslim markaan dariiqooda hayno de waa saxiix lidaati ama calaa darajaati sixa ayuu kuba sugan yahay marka aynaan de iyaga dariiqa abizinaad can ilacrash can abi hurayra aan eegeyno ee dariiqan xa saxiix ligayri waa dariiqi moxamed ibnu camrinun oo aan eegeyno in dee xadiidkii duruq kalena laguba wariyey bal taasi waa saxiix ligayri alxasanu ligayrihi bal haddaan wax kaga dari karno tacriifu wadaciifu xadiidkii eeg xasan ligayrina waa xadiidkii daciifka ahaa ida tacadada duruqu wuxuu ahaa saxiix ligayri wuxuu ahaa waa xadiidkii xasankaayo duruqdiisu tacaduday soo maahe duruq tacaduday un loo helay xasan ligayrina muxuu noqonaya waa xadiis daciif laakiin daciif kasta maaha waa dacfiyada qaarkoode oo duruqdii un ay tacaduday idaa tacadada duruqu walam yakun aanu ahaanin waa qeyb muhima sababu dacfi dacfigiisan sababtii fisqa raawi raawiga faasiqnimadii aw kadibo beentii adigu ujeedadu dacfigaa kala duwanoo haddii xadiidka dacfigiisu ka imanayo raawigiisan fisqigiisa beentiisa ama been in lagu tuhmayo umuuraha iyada duruq tacaduday kuma kamaya kaasi oo ma tegayo ina xasan ligayrihi ma noqonayo laakiin hadduu dacfigu kaba yimi tadliis raawigiisa ku sugan irsaal sanadkiisa ku sugan inqidaac sanadkiisa ku sugan xifdi xumo sanad dee raawigiisa ayaaba xifdigiisu aanu fiicnayn oo kuba sugan umuuraha caynkaasa haddii uu yahay sababta dacfigu marka haddii duruq kale loo helo oo dee isaga duruqdiisii la siman alaqa laba dariiq kii laba siman iyaguba dacfigaasa ama se dariiq keliyaoo kaba sarreeya loo helo sida xasan dariiqii ah xadiidkii dacfigii ayaa suulaya oo xasan ligayrihi buu tegayaayo laakiin xasannimadu waxay uga timiisnaa suu markii horeba inoo soo sheegay dee xaggan kale adkeyntan iyo xoogeyntan la xoogeeyey bal kaaba weeyaan yustafaad min hada tacriif tacriifka waxaa laga faa'iidaysanayaa ana daciifa daciifku يرتقي inuu kor noqonayo ilaa darajaة اxasan ligayri xasan ligayri darajadii biamrayni laba sababood alma laba amar ayuu u kor noqon huna me huma labada amar waxa weeye an yurwa in la wariyo xadiidkii min dariiqin dariiq aakhara kale iyo faagtara wax ka badan weliba dariiq kale hadduu isaga un la mid yahay kolley dariiq wax ka badan baan u baahayna dariiq kale iyo wax ka badan xadiidkii in lagu wariyo laakiin weliba calaa shardi eeg calىa shardi an yakuuna inuu aado dariiqu dariiqa alaakharu kale mila mid isaga lamida ow aqwam inuu ka xoog badan taasi waa mid an yakuuna inuu yahay sababu dacfi اxadiidi xadiidka marka horeba dacfigiisa sababtii ima suu xifdi raawi raawigiisa xifdi xumidiisa uu yahay aw inqidaacun amase inqidaacu yahay fii sanadih sanadkiisa kuba sugan aw jahaalatun fii rijaali ama jahaalo ser nin mubhama ama aan la aqoon oo sanadkiisa kuba sugan ujeedada dacfigoodu waxyaalaha uu yaryahay taas wey labadaa marka arrimood la helo ayaa xadiidka daciifnimadiisii uu ka maysaayo sare uga kacaya xasan ligayri buu noqonaya martabatu alxasanu ligayri xasan ligayri wa adnaa martabatan isagaa martaba ahaan uga hooseeya min alxasani lidaati waa wax xasannimadu duruqdan istaageertay e isxoogeysay ayuunbay kaba timiye markii horeba kama iman xaggiisa kama iman markaa xasan lidaati uu ka hooseeya wayanbanii calaa dalik markii horena muusa odhana tan wey waa miisada had iyo goor maraatibta kala sarreysa ay leedahay markii hore halkii saxiila kayr muusa odhana waxaa taa ka binaysmaya annahu low tacaarada hadduu istacaarudo u iska horyimaado alxasanu lidaati maca alxasani ligayri xasan lidaati xasan ligayri ay iscaaridaan oo istacaarudaan lana jamcin kari waayo qudima alxasanu lidaati de waxaa la horreysiinaya oo tarjiixii yeelanaya alxasan lidaati xukmu xukumkiisa huwa min almaqbuul aladii yuxtaaju bihi kol hadduu xasan noqday marka horeba xasannimadani wax ka yimi un haba noqdeen duruqdan tacaduday eh dee wuxuu noqonayaa kaa maqbuulka ah ee la xujaysanayo huwa min almaqbuul aladii yuxtaaju bihi mihaaluhu ma rawaahu التirmidiy وxasanahu min dariiqi شhucbata can caasim bni cubaydاlaahi can cabdilaahi bni camr bni rabiicata can abiihi ana imra'ata bal in yar baan meel kusoo noqon doonaaye lakiin haasaan iska odhin tirmidi baa wariyo uu taxsiiniyey buu leeyahay waana shucbo dariiqi dee shucbana ma soo gaadhina cid baa udhaxayse laakiin waa halkii shucba sanadkii can caasim bni cubaydillaahi kolleyna dabcadan tuxfat laxwadiga la madbacaysan waxaa dhacday caasim ibnu cabdilaahi laakiin waa taxriiftaasi caasim ibnu cubaydilaahi weye mama jiro kutubta lixdaa in caasim ibnu cabdilaahi la yidhah kuma jire waana caasim ibnu cubaydilaahi ibna caasim ibni cumar ibn alkhadaab ninkani waa nin taabiciya oo aalkii cumar ah can cabdillaahi bni caamir bni rabiicata can abihi saxaabigii caamir ibni rabiica ana imra'atan haweeney min bani fasaarata reerkaa reer bani fasaaraha ayaa tasawajad guursatay calaa naclayni laba kabood bay ku guursatay ujeedadu nin baa guursaday meher ahaan wuxuu u siiyey laba kabood oo laba kabood ayuu meherkeedii kaba dhigay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi araditi haweeneydii buu la hadlaya way isla yimaadeenoo miyaad raalli noqotay min nafsiki naftaadii oo dee ninkan waa kan oo dee cismadeediibuu milkeeya iyo wamaalika xoolahaagii oo waxay heli lahayd buu naclayn ma laba kabood baad kee raalli noqotay ood ku guursatay ninkan ood meher ahaan uga qaatay qaalat waxay tihi nacam haa faajaaza rasuulka ilahay dee kole da iyadii raalli kaba tahay meherkuna shardi maaha inuu xoolo badan noqdo wax yarna waa noqon karaaye waa ogolaaday oo uu fuliyey nikaaxii qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu ihi fal wa filbaabi baabka waxa ku sugan baabka wuxuu ujeedaa had iyo goor tirmidna uu isticmaalaa maaha in laba kaboodoo lagu guursado taa maaha taasi waa xadiidkan jusiyada ah ee waa baabu takfiif lmuhuur oo cinwaankiisaba waa meherku inuu noqdo mid aan dee laga hadlayayn fudud uu noqdo taas waxa ku sugan can cumara wa abi hurayrata wa caaishata wa abi xadrat macnaa xadiis cumar warinayo xadiis abi hureyra warin xadiis ay caaisha warin xadiis abi xadrad warin ujeedada waa waxa keenaya inuu maanta taxsiiniyo xadiiskii ama tasxiixiye qolooyinka ah mana aha dee waxay wariyeen haweeneydan reer fasaare cumar oo kale wuxuu ahaa dumarka meherkeeda ha qaaliyeynina taas buu lahaayo dee rasuulka ilaahay wuxuu kuba mehersan jiray uu soo qaaday waa xadiidkaasun abi hureyre oo kale nin dee guursaday oo markaa dhowr marka waxoogaa daraahima ku guursaday bal dee uu rasuulku badsaday ayaaba jirtuu lahaa dee tanna kaba yareysaan bay ahayd caaisho xadiidkeedu waa ina acdama annisaai barakatan aysaruhuna markaa mahuran ama mehran waa dumarka waxaa u barako badan taa meherkeedu fududya marka waa axaadiis guud ahaan takfiifulmahri e maaha lafdigan imakaan hayno marka muxuu yihi sheekhu kolley waana cibaaradii suyuudi uu ku lahaa tadriibkiise فcاaصم ninkan cاaصم ضعيiف waa nin ضعيiفa muxuu ضعيif yahay lisow xifdi xifdigiisa xun ayuu u ضaciif yahay oo waa nin dee markaa la ضaciifiyo maaha xag cadaalada laakin waa nin xifdi xumidiisa culimada ay u ضaciifiyeen mana aha imika محamed iبn cmr qamihi cida ay tawsiiqisay ninkani waa nin ضaciifa xifdi xumu u ضaciif yahay lakin waqad xasana lahu tirmidiy tirmidina maanta waa kan xadiidkiisan hada xadiiث xasan buu yihi hada alxadiida limajihi imaatinkiisa uu ka yimi min hayri wejina ujeedadu dee waa xadiidkiisani marka la eega axaadiisan la macnaa ah wuxuu faa'iideeyey faa'iideysta xaggii takfiif ulmahri maaha lafdigan inay la wadaagsadeen waa shawaahid markaa kuwani shaahidun bay noqonayaani ama dee macnihiisan kuma yimi weliba shaahidkani maaha shaahidkaasoo reer fasaaraha weynedaasi in labada kabood lagu guursado waa macnaha guude umuurahaas u taxsiiniyey bal taas wey kolley arrintan leeyay in yar baan ku yarlaamaya waqtigeyna aada buu dhacayba dee kolley ninka intiina bambada waan degdegaane cibaaradan ma rawaahu tirmidiy xasanahu tan ayaa kolley waa kii markii hore bay noo soo sheegeen nuskhooyinka tirmidi ina iskhilaafaan oo kale dee dabacaadkan imika jaamicu tirmidi imika tuxfatulaxwadiga la madbacaysan siday nooguma sugan waa inuu yihi hada xadiidun xasanun saxiix uu yihi dabcaad kala duwan oo kitaabku leeyahayna oo khaasatan jira oo mutuunta ahna iyagana khaasada weliba nuskhooyinkooda u mudan waa cibaarada kuba sugan zayracina isagu kitaabkiisa nasraaye wuxuu soo naqliyey inuu yidhi xasanun saxiix oo beesha maaha xasannimo uun xafnu xajarna bulugulmaraam waa inoo dambeeyaayo intuu soo naqliyey ayaa muxuu raaciyey wasaxaxahu wakhulifa fi dalik oo lagu khilaafo culimadu way ku diiday taa tirmidi waa cibaaro inoo iman doonta haddii aladhaha kitaabka inooguba iman doonta ibn abi xaatim oo kale abi wuxuu kasoo naqliyay xadiidkan inuu munkariyo waxyaalihii caasim laguba inkira inay tahay bal dahabina tarjamadiisa miisaan isaga kuba soo arooriyo bal markaa cibaaradan wa xasanahu kolley inta badan waxaa jirta inay dee tasxiix meesha uu raacsan yahayba oo heerkan heer ka sareeya dee culimaduna ay kuba diideen walow xafnu xajar kitaabkiisa nukat cibaaradan iyadna ay kuba sugnayd xasannimadaasun se nuskooyinka kitaabka iyo isaga xaafid iyo zayraci iyo tuxfatlashraf imaamka ilaamizi iyo aimadu dee tirmidi waxay kasoo naqliyeen inuu tasxiixiyeyba waana kaa cibaarada xaafid uu kaba cabiray in lagu khilaafayba tirmidi taa laguma khilaafo bal kolley misaalkan waxaasa ku yar sugan wallah subxana watacaala aynu soo aragnay akhbaar laxaad aadk iyo mid marduuda qaybood iyo xadiiskii xasanka ahaa labadiisii qaybood ee adigu inoo dambeeyey taas baa maqbuul ah kii marduudka ahaana haddii a la yidhaaho waa inoo dambeeyayo waa inoo bilaabi isagoo isagu xagga sanadkiisa ay wax ka dhaceen un raddigiisa ama sababta lagu daciifiyo ay noqon iyo mid rawgiisa oo la dacniyeeyo ama xag cadaalo laga dacniyey ama xag dabdi lagaba dacniyey taas oo wax lagaba sheegay sababta loo celinaya noqon doonto taasna wuu inoo qeybin doonaa wuu inoo dambeeya kolleyna imika markaa baxsigan iyo ka adigu ama labadan baxsi adigu baxsigan wuxuu ugu talagalay uun khabarkii axaadkee maqbuulkaa inuu khaatimana ugaba yeelo bal nooc isagu isagoo maqbuula haddana shuruuddii aynu soo maray waxaan ahayn oo sii xoogeynayo o sii adkaynaya kulansadayna uu inoogu sheego taa wuxuu yihi khabarulaxaadi waa khabarkii axaadka almaqbuul almaqbuulu la aqbalayay khabarkaas ee almuxtafu ku koobmay ee ay hareereeyeen ay la xidhiidheen bilqaraa-ini umuuro kale oo qaraa-in ahoo aan ahayn shuruuddii shanta aydaynu soo maray shuruudda shanta adee waa laga doonayaa xadiidkii axaadka in laga helo haddii laga waayana dee xadiidkiiba ma noqonayo maqbuulkii ma noqonayo marka shuruuddaasi waa iyada waa wixii lagu aqbalayayba haddaba waa wax shuruuddaa dhaafsan oo ka siyaadsan oo sii xoogeeya sii adkeeya oo dee sii kor yeelo uun taas buu bal kulansaday ee waxaasi ay xaadeeyeen ama ay la xidhiidheen taas buu bal mabxaskeedii yahay waan arki doonaa tawdia goboldhig iyo tawdica wa fii khitaami aqsaami almaqbuuli kii la aqbalayay qaybihiisa dhammaadkiisii iyo dee khitaamkii abxasu waxaan ka hadlaya oon baxsinaya almaqbuula xadiiskii la aqbalayay ku koobmay ay la xidhiidheen bilqara umuuro kale oo inoo sii xoogeeya isagu aw ku koobmay ama ay laba xidhiidheen wاlmuraadu b ama maqsuudkeedu yahay ay ladii uu ka ziyaadsan xaggeedu kala xidhiidhsaday ama uu la xidhiidhsaday adigu umuuro ziyaadaha calaa maa kii ka ziyaadsan yatadallabuhu uu dalbaye uu u baahnaa dee si loo aqbalaba almaqbuulu xadiidkii maqbuulka min asharaa'idi min ashuruudi shuruuda macnaa waxaa looga jeedaa alkhabaru almuxtafu bilqaraa'in waa xadiidka umuuro aan ahayn shuruuddii dee aynu uba baahnayn xadiidku inuu maqbuul noqdo shuruuddee dee aynu soo marnay bal shanta ahayd farqiga xasanka iyo saxiixa u dhexeeyana xagga shuruudda aan soo ogaanay bal umuuro aan ahayn oo taa ka ziyaadsan oo laakiin keenaya markaa in khabarkii taas ay la socotay uu ka horeeyo uu ka raajaxsanaato uu ka quwo badnaado khabarkii aan umuuraha ziyaadada ah ee shuruudda dhaafsani een shuruuddii aan ahayni aanu laba socon waayo shuruuddii iyada de haddii aan laba helin xadiidkii maqbuul ma noqonayo xadiid kastoo maqbuulana shuruudda aynu soo marray waa in laga helo markaa tanna waa wax shuruuddii dhaafsan oo xadiidka sii xoogeynaya oo xadiidkii isaga laga helay uu ka raajaxsanaanayo almaqbuuli la aqbalayay tasiiduhu waxay u ziyaadinaysaa quwatan quwo ayay u ziyaadinaysaa watajcalu lahu waxay u yeelaysaa miisatan miiso ama dee fadilaad uu ka fadilnaado calaa gayrihi isaga gayrkii oo min alakhbaari akhbaartiya almaqbuulati la aqbalaya alukhraa kale ee alkhaaliyati ka madhnayd can tilka alumuuri umuurta azaa'idati ziyaadada wa turajixuhu umuurahaas siyaadada ee kan la xidhiidhsanna waxay raajax yeelaysaa kii ay la xidhiidhsatay calayha cala alakhbaari alkhaaliyati min tilka alqaraa'in akhbaartii ka madhnayd qaraa-intaas oo waxa weeye waxyaalahan maanta ziyaadadi ihi hadduu xadiidkiiba saxiix ahaa sixadiisii bay sii xoogeynaysaa ooy sii adkaynaysaa marka muxuu noqonayaa haddii meeshii aan haysanno laba xadiid oo mid kastaba shuruuddii sixadaba aan ka helay saasa maqbuul ku noqday laakiin mid ahaan umuurahan inoo soo socdo wax ka midii ay la socdaan ay la xidhiidheen kii kalese uu umuuraha ka madhan yahay kii umuurahan qaraa-intani ay la socotay uu ka sixo badan yahay waana ka quwo badan yahay kii aanay umuurahaas inoo dambeeye amfiladeeda arki doonno isaga midna aanay laba socon xadiidku maqbuulba ha ahaado saxiix ha ahaado ama xasanba ha ahaado shuruuddii qabuulka ama saxiixba ahaado shuruuddii qabuulka aan kaba helle kale tarjiixaasan sayn awal horeba usoo maray waxyaalahan ay leeyihin kan baa ka raajaxsan waxaa loo baahdaa marka tacaarud yimaado axaadiista sida nooca inoo dambeeye mukhtalifulxadiid haddii la jamcin kari waayo onay naasikh iyo mansuukhna ahayn inaynu tarjiix u baahano oo ay noqoto inaynaan ku wada camal fali karayne mid la qaadanayo waa umuurahan lagu kala horreysiiyey markaa ka mid noqon oo kii dee umuurahan la socday kii kale waa ka horeynaya haddii bal markaa ay isqabtaanna isagaa rujxaantii yeelan laakiin haddaan tacaaruda jirin dee kolley waan wada aqbalaynaa waan ku wada camal falaynaaye laakiin haddana kani wuxuu wataa wax dheeraad ah oo fadiilo ah oo xaggii quwada iyo sixada u laabmayo ama quwadiisi iyo sixadiisii sii adkaynaya bal markaa anwaacuhu qaybihiisii alkhabaru lmuxtafu bilqaraa'in kolleyna hadda sharxu nukhbada waan kusoo aragnay umuurahani khabarkii isagu qaraa-in qaraa-intana waa jamcu qariinatin laakiin waxaa umuuro dee ziyaado ah oo kollay sii xoogeynaysa ayaa isagii ziyaadada ah ee shuruuddii dhaafsan xoogeynaysana isagu ku koobmay ama isaga ay la xidhiidheeni anwaacun qaybo weeye ashharuhaa ta ugu shuhrow badani ma akhrajahu shaykhaani bukhaari iyo muslim waxay wariyeen fii saxiixayhimaa labadooda saxiix oo mimaa kii ka mida lam yabluq aan gaadhin xadad mutawaatirin mutawaatirka xaddiisa aan gaadhin faqad ixtafa bihi waxa koobmay oo hareereeyey oo isagii waxa weeyaan la socda khabarka caynkaasa qaraa-inu waa qaraa-in iyo umuuro mina ay kaba mid tahay jalaalatuhumaa fii hada shan bukhaari iyo muslim marka la eego cilmigan xadiidka dee aqoontii aada u sarreysay uba lahaayeen ay halkan aada ugu weynaayeen waa qariinotaas laba taqadumuhumaa labada sheekh horeyntooda ama ay ka hor ayaan ay kaga horeeyaan fii tamyiisi saxiixi xadiidka saxiixaa soocitaankiisa ka aan saxiixayn lagaba sooco calaa kayrihimaa keyrkood oo culimmadii kale ahayd ee iyaguna ayimadii shanigan ahayd taasna waa qariino kale talaqi alculamaai culimada la kulankood likitaabayhimaa labadoodii kitaab ay kula kulmeen culimadu bilqabuuli ee culimadii hadday la kulmeenna ummaddii iyaga tabac bay u tahay oo labadan kitaab wixii ku sugan ummaddu guud ahaan way aqbaleen aqbalkaas guud ahaanba labadan kitaab waxa ku suganna waa qariino kale ama arin iyo amar kale oo aan shuruudii sixada ka baxsan laakiin sii xoogeynaya waxaa labada kitaab kuba sugan wahaada talaqii la kulankaa ay la kulmeen culimadu labada kitaab waxaa ku sugan aqbal la aqbalay ama ay isku waafaqeen waxa ku sugan aqbalkeeda ay isku waafaqeen waxdahu keli ahaantii aqwaa mid ka xoog badan weeye fii ifaadati alcilmi cilmi faa'iideyntii iyo waxaan de ay kulansadeen yaqiin la yaqiiniyo faa'iideynteed min mujaradi kasrati duruqi duruq badnideed oo keliya alqaasirata cani tawaatur tawaatur kaba gaaban bal qariinadii koobaad tan weeye qariinadii koobaad muxuu kaba dhigay waa xadiidka bukhaari iyo muslim inay soo saaraan macnuhuna marka waxa weeye xadiidka saxiixaan haynaa oo bukhaari iyo muslim ay soo saareen iyo xadiid kaloo saxiixa oo iyagu aanay soo saarin labadii xadiisba waa saxiix labadiiba waan ku camal falaynaa labadiiba waan xujaysanaynaa marka haddii aan dee waxa weeyaan kolley waa labadiiba waa taasoo xaggii camalkii laakiin labadan xadiis haddaan eegno walow labaduba ay saxiix yihiin kan isaga bukhaari iyo muslim ay waxa weeyaan wariyeen iyadoo dee saxiix waxay labaduba u noqdeen shuruuddii sixadan ka elee shanta ahayd saasay saxiix labadiiba ku noqdeen marka kanna shuruuddii waa laga helayaa kanna shuruuddii waa laga helayaa laakiin haddana kan bukhaari iyo muslim ay soo saareen wuxuu wataa arrimo dhaafsan shuruuddii ay kan kaleba uu kula sinaa ee ka kaleba uu saxiixa uu ku noqday dhaafsan oo kolley miise ah oo ka kale aanu lahayn buu wataa miisadaasi maxay tahay balta ugu dambaysa haddaan kaba bilowno labadan sheekh wixii ay labadan kitaab ku soo saareen ummaddii guud ahaan waxay isku waafaqeen in la aqbalo aqbal lagulaba kulmo taas baa keenaysa iyaga waxa ku sugan sidaa in loo qaato bal waxoogaagii yarahay naqdigu kuba yimi oo inta badanna aan dee ay wada saxiix yihiin waxoogaa yar unbaa dee naqdigaasi uu yahay ictiraad aada u wajiahayn laakiin kuwii kale hubsashay u baahantahay waxyaalo oo bal markaa aqbalkan labada kitaab ama lagu isku waafaqay inay labaduba saxiix yihiin oo wixii ku sugnaa la aqbalaa waa arrin aada u weyn oo aada u mudan oo xadiidkoodii ka horreysiinaysa axaadiistii saxiixa ay dadka kala wariyeen marka talaqigaas aqbalka ummaddu ay kula kulantay aqbal wixii kuba sugnaa xadiidkii saxiixaayo dariiq iyo laba iyo saddexi kasar duruq adigu tacaduda yeesha laakiin aan tawaatur gaadhin waxaa kasii mudan oo kasii raajaxsan ka xaggan talaqigan oo keliya ee umuuraha kale iyadana kolley miisada gaarka u yeelaya waxaa ka mid a labada imaam iyagu marka horeba waxay islaazimiyeen xadiidka saxiixa mooye xadiid kale inaanay soo saarin xagga marka la eego saxiix iyo keyrkii kala soocina dadka kale way uga sii aqoon badnaayeen oo way kaga horreeyeen oo taasna waa arrin kale ama qariino iyo miise kaleo waxay iyagu soo saareen waxa weeyaan iyagii ka raajax yeelaysa waxay dadka kale soo saareen iyaga dee aqoontood iyo jalaaladaa uu sheegay bal markaa taasi iyadu waa qariino markaa maxay noqonaysaa xadiidkii bukhaari iyo muslim ay soo saareen shuruuddii saxiixa ee uu saxiix xadiidkani ku noqday wax dhaafsan oo xoogeynaya sixo usii siyaadinaya kuwo usii yeelaya axaadiistii kale isku darajada ahaayeena lagaga horreysiin karo haddii ay staar markaa tacaarud yimaado ayay wataa taas baa horta qariinadu la sheegayo imaka waa arrin dhaafsan xadiidka sixadiisii dhaafsamee xadiidka shuruuddiisii lagu aqbalayay dhaafsan oo xadiidkani wato taasi bal iyadu waa qariino b almashhuuru xadiidkii mashhuurka ahaa idaa kaanat lahu hadday isaga u sugnaatay duruqun duruq iyo asaaniid mutabaayinatun kala durugsan oo kala fog oo kala duwan oo saalimatun markaa ka nabad gashay kulluhaa dhammaanteed duruqdaasi min dacfi ruwaati ruwaadda dacfigeed iyo walcilali cilal kaba nabad gashay tanna waa qariino kale maxay qariinadani tahay waa xadiis mashhuura kolley mashhuurkana istilaaxaan wuxuuye waynu soo maray wuxuu leeyahay duruq kala duwan hadee aan hadhow meel keliya isugu imaynayne kala duwan oo duruq kala duwan baa laguba wariyey taa mashhuurkaba uu ku noqday duruqdiisaasi dhammaan mid kastaaba wax cilo uu leeyahay ma jirto duruq wada saxiixa weeyaanoo ruwaadda dacfigeedna duruqdan iyo asaaniidan kala duwan uu leeyahay way ka nabad gashay cilo kaleoo la cileeyo ciladna inta badan dadka lagu kalsoon yahay axaadiistood baa ku timaada oo ducafada axaadiistoodaba maaha waa dadka siqaada bay cilashu kuba yimaadeen axaadiistooda cilo kale oo lagu cileeyaana oo bal matalan isagoo raawigii daciifayn xadiidkiisii lagu cileeyana way ka nabad gashay marka caynkaasi isaguna muxuu wataa arin dhaafsan oo aan ahayn dee wixii aynu uga baahnayn xadiidka inuu saxiix inoogu noqdoon ku aqbalo shuruudii shanta hayda duruqdan kale kala duwan uu leeyaho dee imaka markan duruqdan mid kastaaba kii kale uu sii adkaynayaa waxa weeyaan tani haddii bal marka dariiq keliya uu ku yimaado dani adaguna haddii duruqdan ay dacfi iyo cilal ay ka nabad gashay aan malaynayne sixadiisa ay jirtay danigii caynkaa ahaa ayaa inoo sii xoogeysan kolba dariiq markuu inoo soo kordhay ilaa ay noqoto waxaynu yaqiininayno oon dee ixtimaalba lahaynoo wixii laga baqanayay raawigan qalad inuu ka dhaco ama waham kaba dhaco oo aanu san arrinta aanay noqon wixiibaa sii baxaya meeshii kasii fogaanaya ama kaba sii baxaya marka taasoo kale dee xadiidkii dariiq ku yimi ama lababa kuba yimi ama durug tacaduday laakiin ruwaadiisa dacfiya waxyaala ay kuba sugnaayeen miise aanu lahayn iyo fadiilo aanu lahayn buu kani wataa waana qariinada waxa la sheegayaayo waa wax wixii sii xoogeynaya sii raajax yeelaya oo shuruuddiina dhaafsan jim alkhabaru lmusalsalu waa xadiidkii isagu ku tasalsulay ee iskaga daba tegay bil aimati lxufaadi imaamyadii xufaadda ahaa almutqiniina wax aada u sugay xaysu meeloo laa yakuunu aanu noqon ahayn gariiban weliba mid gariib oo kaa imaamkaasuun ama xaafidkaasoo keliyun uu wariye welibana lala wadaagsanayo wadalika kalxadiisi xadiisba weeye aladii xadiiskaasoo yarwiihi uu warinayo alimaamu axmedu imaam axmed uu warin can ilimaami shaaficiyi imaam shaafici uu kaba warin wayarwiihi shaaficiyu shaaficina uu warin can ilimaami maalikin imaam maalik uu kaba warin wayushaariku uu la wadaagsanayo alimaama axmeda imaamkii axmedna gayruhu cid aan isaga ahayn ay la wadaagsan fi riwaayati warinta can ilimaami shaaficiyi imaam shaafici wax laga wariyey oonu dee saa wuxuu la gooni noqday axmed xadiidkii ahaynba wayushaariku la wadaagsanayo alimaam shaaficiya imaamkii shaaficina kadalika saasoo kale maxay waa saa dee axmedba riwaayadii uu shaafici ka wariyey loola wadaagsaday uu shaaficina riwaayadan imaam maalik lagaba warinayo uu la wadaagsanayo gayruhu kayrkii fi riwaayati can ilimaami maalikin warinta imaam maalik lagaba wariyey bal tanna waa qariino kale qariinadani maxay tahay dan dee sooba dhoweyno imaka haddii laba nin oo dee dadkii siqaada ahaa cadaalo iyo dabdi ay u sugnaatay xadiis ay wada warinayaan laakiin midkood cadaaladan uu ku sifoobay iyo dabdigan iyo itqaankan uu ku sifoobay ka kale uu aada uga siyaadsan yahay oo dheeraad xagga uu kuba leeyahay dee labadii xadiis labadooduba isagoo maqbuul ay noo yihiin haddana dee kan ruuxiisi iyo dabdigiisu uu ka badan yahay dabdigii ka kala warinayay wasfigii cadaala ahaan ee uba sugnaaday uu kasii xoog badan iyo uu kasii adagayay wasfigan kale kollay kaasi wuxuu wataa miise iyo fadiilo aanu lahayn kan kale oo taasi waxay noqotaa dee xataa shaadka waatanuguba tegi doono dee kolley tacriifkiisna waan soo maray shuduudkuna waa axaadiistii siqaadka wuxuu kuba yimaadaa nin baa dee siqo ah ayaa nin ka awsaqsan xaggii wasfigii cadaalo kaga horeeya xaggii dambi uga sii horeeya ayay xadiidkii warintiisii isku khilaafayaan markaa dee kani wax ziyaadoonka kale lahayn buu wataaye hadhow haddaynaan jamcin karahayn kii awsaqa ahaa ee xagga kalsoonida uga sii badnaa kan kale wasfiga cadaale kaga horreeyey dambi kaga horreeyey ayaa riwaayadiisii odhanaynaa waa ta maxfuudkaa tan baanu markaa qaadanaynaa ninkii kale siqada ahaana maanta waan ka tegaynaa xadiidkiisii oo shaad baa lagu magacaabaya sababtaasna waxa weeye kan dee ziyaadadan uu leeyahay ee uu la dheeryahay xaggii xifdigi iyo cadaalo ayaa ah waxa rujxaantan keentay wax qabarkiisii sii adkaysa oo sii xoogeysay waa taasun imaka markaa tani maxay tahay xadiidkii baa waxaa sanadkiisii iskaga daba imanayo kala warinaya rag xufaadoo waaweyn ragga xufaadina had iyo goor waa axaadiisoodu axaadiis aada u dabdisan aada loo sugay oo loo ilaaliyey xifdigoodan iyo idqaankoodan iyo tan welibana tiimaha waxay iyagu la gooni noqdeene iyagoo xufaadaas haya haddana dad kalena waan haynaayoo sia ay ku wariyeen ku warinaya xadiidka caynkaasi ee ku tasalsulay raggaa xufaada in weliba qariibka ahayne iyagana cid kaloo la warisay ay jirtaa wuxuu wataa miiso dee waataa laba nin oo xaggii cadaaladi iyo xaggii dambiga ku kala xadiiskoodii shaki maxfuud kasii horeysa watamiizo iyo wax adigu aada u adkeyso u xoogeeyo u raajx yeelo hadhow waxaa la wixii kale bara iimaandeekooda ah ayaa oo rujcaha xadiidka caynkaase ragga caynkaasi ay ku sugan yihiin oo xufaad ahaa shaafici iyo axmed iyo maalikiya waa misaaluna de dadka kale xufaadaana waa la mid wuxuu ziyaado iyo dheeraad ka leeyahay xadiidkii isagu aanu la socon arrintaasi dad caadiya ay wariyeen oo siqaadi oo aan wasigooda oo kala lahayn ay wari inoola socota kan kalena aan laba socon haddii tacaarud yimaadana kan baa rusxaanta leh de bal markaa taasna waa umuuro xadiidkii maqbuulka ahaa sii xoogaysa oo miise iyo fadiilo dheeraada oo hadhow lagu kala raajax yeela wax u yeesha bal qaraa-inta taas baa looga jeedaa saddexaa misaalna waa inoo dhigtay xukmuhu xukumkiisa huwa xadiidkan dee qaraa-intaa la kulansaday ay las umuuraha caynkaasi ziyaadadii ay isaga dheeheen ee kulansaday la xidhiidheen arjaxu mid ka raajaxsan weeye oo ka horeynaya min ayi khabarin xadiis kastoo maqbuulin la aqbalayay oo min akhbaari alaxaadi axaadiisii aaxaada kaba mid ah falow tacaarada waa tan rujxaantu inta badan iyo tarjixu meelahan unbuu muuqdaa mar kale xadiis waa saxiix waa saxiix oo xadiiskii bukhaari iyo muslim wariyana muttafaqun calayhiga ahaa iyo xadiiskii intuu saxiixayay laakiin ibnu maajaha wariyey wax mucaarado oo ka hor yimaadana ka madhnaaday labadii xadiisba sibaan u wada xujaysanaynaa waan ku wada camal falaynaa laakiin haddii tacaarud yimaado unbay arrintan aan la soo baxaynaayo aansan ku kala horreysiinayna marka xadiidkan la leeyahay waa maqbuul qaraa-in kale iyo umuuro kale oo xoogeeye ayaana la socda waxay muuqanaysaa taas fadiilada ama miisadan uu yeeshay marka tacaarud yimaadaynu tarjiix u baahno ama marka kale dee xadiidka wuxun baan shardiyaynaa si aan uga camal fallo inuu xadiid maqbuula noqdo taas baan shardiyaynaa ma shardiyayno waa inuu sheekh fulaan wariyo ama kitaab fulaan uu ku sugan yahay lama shardiyayo waa inuu xadiidki yahay xadiid saxiixa ama xasan ah oo xujo u suubada haddii taa inuu noqoto waan ku wada camal falaynaa laakiin markay inagu soo baxdo xadiidkan iyo xadiid kalaan haynaa iska hor imanayo iscaaridaya oo kale keebaan horreysiinaynaa markaas baa umuuro badan baa lagu kala horreysiiyaa ay kaba mid tahay dee xadiidkan qaraa-inta wataa tan un maahae way badan yihiin waxyaalaha ay culimmadu u adeegsadaan xagga rujxaanta ama tarjiixa eh bal markaa taas bay noqon waanay dhacaysaa kolkol inaad aragto xadiidkii dee bukhaari ama muslim baa adi bukhaari iyo muslim ay wariyeenoo kolkol xadiid kale oo dee umuuro kale oo dee raajax yeelaya ay jiraan oo saxiixo isqabteen laga horreysiye oo isaga kan la dambeysay oo kaan la horreysiyana waa amsilo kolley dee iska jirta oo meel la arko laakiin taasi waa dee waa yar tahay tii badnayd baa tan ah marka wuxuu leeyahay falow tacaarada hadduu istacaaruda ou alkhabaru khabarkii almuxtafu ku koobmay xufat iljannatu bilmakaari waa lafi macnaa ku hareereysmay ee ay hareereeyeen ama ay la socdeen wey bilqaraa'ini qaraa-in qaraa-intan waa tan inoo soo sharxay maca hayrihi heyrkii macii uu istacaaruday iska hor yimaadaan oo min alakhbaari akhbaartii almaqbuulati la aqbalayay ee laakiin aan qaraa-intaa wadan qudima alkhabaru almuctafu bilqaraa'in waxaa la horreysiinaya xadiidkii qaraa-intaasi ay la socotay ee waxyaalaha miisa lahaa ee lagu xoogeeyo taas baa la horreysiin almabxath athaaniy mabxadkii labaad taqsiimu alkhabari almaqbuuli ilaa macmuulin bihi wa gayri macmuulin bihi bal waa xadiidkii la aqbalayay oo loo qaybiyo ku isagu la aqbalaya iyo lagu camalfalaya iyo ku aan lagu camalfalin waa taqsiim kale xadiidkii maqbuulka hore inuu soo maray laakiin maxaa uu taqsiimkani yahay xadiidkani waa mid maqbuula waa saxiix ama xasan labadaas baa maqbuul la yidhaahaa laakiin maxaa jirta kol hadduu saxiix ama xasan yahay in lagu camalfalay ahayde laakiin umuurta loola soo darsaysa daraaddeed ayaaba xadiidkii uu noqonayaa isaguu maqbuul yahay haddana inaan lagu camalfalin marka wuxuu inoo qaybinayaa bal xadiidkii maqbuulka ah ayuu laba inoogu qaybinayaa mid isaga la qaadanayo o lagu camalfalayo la xujaysan iyo mid wax kaloo ku yimid daraaddeed aan loogu camalfalayn isagoo hadda maaha taasi laguma camalfalayadu waa daciif maaha waa caadi waa maqbuul laakiin camalkii lagu camalfali lahaabaa arrin kaloo ku timid daraaddeed looga tegaya bal taas labada taqsiimkaas yanqasimu wuxuu u qeybsamayaa alkhabaru khabarkii almaqbuulu la aqbalayay ilaa qismeyni laba qeybood macmuulin bihi ku lagu camalfalayo iyo wagayri macmuulin bihi ku aan lagu camalfalahayn wayanbasiqu waxaa ka farcoomaya oo ka soo baxaya can dalika waa arrintan taqsiimkan imaka aan sheegnay macmuulin bihi wagayri macmuulin bihi halkaa waxaa ka dhalanayo inooga soo baxaya nowcaani laba nooc oo min anwaaci culuumi alxadiisi xadiidka culumtiisa qaybaheeda ka mid oo dee cilmigan xadiidku waa qaybo badan aada u badan oo dee ibnusalax oo kale iyo kitaabkiisa ilaa shan iyo lixdan nooc buu ku sheegay kolley anwaacda inteedii badnaydna way inoo iman doontaa wax ka siyaadsanna oo lagu siyaadiyena way jiraan haddaba qaybaha culumulxadiis ay kaba kooban tahay laba nooc oo ka mid ah ayaa mas'aladan ama mabxadkan inooga soo baxaya wahumaa labadaasi waxay yihin almuxkamu wamukhtalif alxadiid israaci ba labadanoo way isqaabilayaani nooca lagu magacaabo almuxkam iyo dee mid qaabilaya oo isku nooc ka dee adiguba almukhtalif alxadiid la yidhaah waa kii isagu sugnaa iyo kii isagu iskhilaafay bal taasi waa mid iyo walnaasikhu waalmansuukhu iyadna nooc keliya kaba dhigo waa kii wax nasakhay iyo kii la nasakhay waa naskigii xadiidka gelayay labadaas baa inooga soo baxaya qeybtan oo mid kastaba dee muxkamka ayaa camalkiile mukhtalifulxadiidan si bal dariiqiya loo raaco ayuu leeyahay si ikhtilaafkaa loogu suriyan arki doono naasikh iyo mansuukhana isagoo mansuukhi saxiixa ayaa kol haddii naasikh jiro naasikhi lagu camalfalaya mansuukhina aan lagu camalfalahayn mukhtalifulxadiida marka la jamcin kari waayo eenu naasikh iyo mansuukh baabkiina noqon dee kaa waa laga tegayo laguma camalfalayn ama waa laga joogsanaya in lagu camalfalo muxkamku isagu waa guud ahaanba dee waa waxaan la khilaafin oo waa mid lagu camalfalaye bal labadaa nooc baa inooga soo baxaya labadiina waaba kuwan almuxkamu wa mukhtalifu alxadiid muxkamkii iyo kii isaguna iskhilaafee xadiidkaba ahaa ee mukhtalifu alxadiid labadaba isaga inoo tacriifin waxba tacriifka kuma joogsanayno tacriifu lmuxkam luqatan xagga luqada huwa muxkamku ismu mafcuulin ism mafcuul weeye oo min axkama bimacnaa adqana maxaa laga soo qaatay oo ishtiqaaqiisu yahay axkama wixiibuu sugay macnaa adqana waa sugay oo dee wixii khalal iyo waxyaale uma yeelin haddii la yidhaha axkama alcamala shaqadii ama camalkii uu sugay weeyaanoo sidiisii ugu taamsanayd buu ula yimi oo wax khalal iyo wax nuqsaanoo waxani leeyahay maba jirto taas camalun muxkamna waa camalun mudqan bay la mid tahay taasi waa macnihii luqada isilaaxan xagga isilaaxa walxadiidu xadiid weeye almaqbuulu la aqbalayo waa qeydkan aad ogato xadiidku marka horeba hadduu daciifiyo dee maxaan ogatana alladii xadiidka haddii dee uu daciif yahay oo wax caaradayaanu jirin laguma camalfalayo oo dacfigiisan baa marka horeba camalkii diiday almaqbuulu la aqbalayo alladii xadiidkaasoo salima ka nabadgalay min mucaaradati mithli mid isaga la mida oo la martabo ah ka hor imaatin uu ka hor yimaadou caarido ka nabad galay macnaa waxa muxkamu yahay axaadiisan haysanaa waa say u badantay iyo qaalibka waayo axaadiista inta wax dee la yidhaaho bal si aynu labadoodiiba u jamcinaa ay markaa ka hor yimaadeen waa wax yar marka loo eego axaadiista kale waa axaadiista inteedii badnayd marka muxuu leeyahay waa xadiidka intuu yahay maqbuul xadiis kale oo markaa ka hor yimi oo macnahan uu ku yimi macno ka duwan faa'iideynaya aanu jirin kaas baa muxkam la ydhaahaa o qur-aankana waa tan muxkam iyo mutashaabih oo kale ay jirto bal markaa muxkam waa wax alla wixii wax caaridaya oo hadhow aan u baahano bal sidee lagu jamcin lahaa ama lagu kala horreysiin lahaa aan u baahano aanay jirin oo ka hor yimi kaas muxkam baa la ydhaha wa akharu axaadiisi axaadiisa inteeda badanna ama qaalibkeedu min hada nawci noocan wey وأmا الأxاadiiث أxaadiiثta almutacaaridة iscaariday almkhتalifaةu ee iskhilaafsani fahiya qaliilaة mid yar weeye biالnisbaةi limajmuuci الأxaadiiثi marka la eego ee loo nisbeeyo أxaadiiثa guud iyo majmuuceeda oo markaynu eegno ee kolkol markaad dhici karta أxaadiiثta kutubta ay kuba ururiyeen ka hadasho mkhtalif الxadiiث majmuuco أxaadiiثaad arkaysaa waxaabaad soo dhanaysaa way badan tahay laakiin axaadiisa rasuulka marka loo eego markaa aan ina wax caaridayaa jirin wax yaroo kooban bay noqon tacriifu mukhtalif axadiis bal taasi waa muxkamkii mukhtalif axadiis tacriifkiisii lugatan xagga lugada huwa smu faacilin lafdiga mukhtalif ama mukhtalif axaadiisi ismi faacil weeyo min alikhtilaafi iskhilaaf baana ishtiqaaqiisii ama uu ka soo jeedaa did alitifaaqi ikhtilaafkii ahaa iswaafaq ee cagsigii iyo didkii wa macnaa mukhtalifu alxadiisi ama macnaa mukhtalif alxadiisi mukhtalifu alxadiisi macnihiina waxa weeye ay alaxaadiisu axaadiisa allatii axaadiistaasoo tasiluna ina soo gaadhaysa wa yukhaalifu uu khilaafayo bacduhaa bacdigeed bacdan bacdiga kale fi lmacnaa xagga macnaha uu ku khilaafayo oo bacdigood baa bacdiga kale khilaafayo xaggii macnaha ay yatadaadaani waxay isu did noqonayaan filmacnaa macnihii bay isaga did ama cagsi isu noqonayaanoo kani wuxuu inoo faa'iideeyey ayaa wax ka duwan ayuu inoo faa'iideynayaa kani bal taasoo dee amsilada waan arki doonaa istilaaxan taasi waa macnihii luqadii xagga istilaaxa walxadiisu xadiis weeye almaqbuulu la aqbalayo almucaaradu lagu caariday oo uu ka hor yimi bimilihi mid isagii lamida milii wuxuu wadaa mid kaloo maqbuula haddii kan caaridaya daciif yahay dee marka hore wax kama soo qaadayno oo xadiis maqbuula ku aan la rutbo ahayn oo daciifa laguma caarido kaa waa laga tegaya oo marka horeba dee laga tegi lahay isagoon kani caaridin ee waa mid kaloo isagii lamidoo isna maqbuula oo isna lagu camal fali lahaa ayaa ka hor imanaya maca imkaani iljamci baynahumaa iyadoy suurtagal tahay in laysu geeyo laba macno oo dee aan isdiidanayn lagu xambaaro meel keliya laysu keeno labadii aan ku wada camal fallan oo masalan waa xadiis baa maqbuula dee waan ku camal falaynay waxaana le xadiis kaloo maqbuula oo macno kii hore ka duwan inoo faa'iideeyo isna haddii aanu kani aanu jirin aan ku camal fali layn dee haddii labadoodu aanay iscaridayn mid kastaba gooni baan ugu camal falaynaaye laakiin kani markuu macno inoo sheego n isna macnihii ku dhaqma kan kale wixii uu faa'iideynaya ayaa ka duwan oo keenaysa inaan saa loogu camal falin halkan baa deeta mukhaalafadu ay kaba imanaysaa dee waxaana suurtagala kol haddii mukhtalifulxadiis yahay waa wax laysu geyn karayo dee culimada aqoonta aada u sarraysani ay dee laba macnoo kala duwan iyo waxyaala kuba xambaari karaan oo laysu geeyo labadiiba lagu wada camal fali karo kaas baa la yidhaha mukhtalifulxadiis isagaa sii fasiri weli markaa tacriifkii ay huwa alxadiidu xadiis weeye asaxiixu saxiixa aw ilxasanu xasana marka saxiix iyo xasan maxaa halkii hore u dhigmaya almaqbuul maqbuulkaa macnihiisu tan ama waa saxiix ama waa xasan kaas wey alladii kaasoo yejii uu imanayo xadiisun xadiis aakharu kale oo miluhu isaga la mid ah fi lmartabati waalquwati waa maqbuulnimadii bimili halkii uu lahaa xagga martabad iyo quwada waayo haddii kale martabad sarreeyaan de haddii uu midkood daciif yahayna marka horeba wax ka soo qaadkaasi ma laha haddii laakiin xaggii kale ay ku kala mudan yihiinna dee waxaan raajax yeelaynaaba shaad iyo maxfuud iyaba baabkeed ay noqon shaad iyo maxfuud bal waxa weeye xaggii martabadiiyo quwadii ay ku simayno kula mida oo waynaqadu tabaaqa iyadna qeyd muhima isaga burinayo ujeedadu ka hor imanaya filmacnaa daahiran xagga macnaha iyo waxay inoo faa'iideynayaan iyo madluulka daahir ahaan iyo sida sare waayo daahir wuxuu leeyahay baatinkii waaba tan la jamcin karayo laisu geynayo raggii aqoonta le ay isu geynayaan ee labadiiba wax dee macno ay ku kala xambaarayaen kala duwayaan aanay markaa isku caaridin ee daahir ahaan laakiin markaad aragto waa dee kii ka hore waa burinayaaba waa ka duwan yahay waa khilaafsan yahay oo yumkin ay u suurto gelayso liuli lcilmi dadkii cilmiga iyo walfahmi saaqibi fahmada aada wax u dalo u nuurta u ifisa lahaa marka ay u suurtogelinsay u suurtogelayso an yajmacuu bayna madluulayhimaa labadooda madluul ama labada macnay leeyihiin inay isu geeyaan bishaklin maqbuulin shakli la aqbalayo inay isugu geeyaan sida amhilo arki doono ama mithaal aan arki doono mithaal mukhtalif mukhtalifka mithaalkiisi xadiidu laa cadwa walaa diyara aladii akhrajahu muslimun waaba xadiidkaas kolley dee bukhaarina waa soo saaray wuxuu muslim u gaabsaday ma garanaye xadiidka bukhaarina waa soo saaray oo labadooduba way soo saareenoo macnuhu waa laa cadwaa macnaa cudur laysqaadsiiyo laysu gudbiyaa ma jirto walaa diyaarata wax la sharaysto la baasaystaana filislaam iyo sharcigeenna ma jiro xadiidkaa adigu muslim iyo bukhaariba way soo saareen sheekhu muslimuna u tiiriyo muxuu caaridayaa ka hor yimo iskhilaafeen maca xadiisi xadiidkii maci dee waa mucaaradadii ay iscaarideen fira min almajduumi firaaraka min alasadi fira ka carar min almajduumi kii judaamku helay ee judaamaysnaa firaaraka ka firaarika cararkaagii oo kale oo halkan waxa weyaan xarfujarkii ama nisculkhaafidaaan baan iskaga nisbisanaynaa firaarika ka firaarika waa kamaa tafiru saad uga cararayso min alasadi libax aladii xadiidkaasoo rawaahu lbukhaariyu bukhaari wariyey bal waa xadiidkaas laba xadiid oo saxiixa weeye labaduba waa maqbuul maantana xaggii macno ahaan way ku kala duwanyiin siay u kala duwan yihinna waa tan eeg fahaadaani labadani xadiiثaani laba xadiiث weeyo صaxiixaani صaxiixa daahiruhumaa daahirkooduna dushooda dee markaan daahirkooda eegna atacaaruض waa iska hor imaatin iyo iscaaridid iyo iskhilaafid maxay taasi ay ku tahay liana alawala ka hore yanfi lcadwa waa xadiidka hore laa cadwa wuxuu meesha ka saarayaa oo uu anfiyayaa alcadwa cudur laysqaadsiiyaba oo ruuxii dee ruuxna ruux kale cudur ma qaadsiya ama uma gudbiyo weeye wathani ka labaad yuhbita dee ka carar baa lagu yihi ka cararku wax kale maa inay bahalku cunayo maahee waa xanuunkiisa yaan qaadin baa markaa macnuu noqonaya xanuunkan yaan adna aanu kugu dhicin iskaga cararoo hadheehin ruuxaasoo meel hala joogin oo dee markaa